dowladda aljeeriya ayaa soo badbaadisay tahriibayaal soomaali ah oo dooni kula xumaatay badda aljeeriya sida warbaahinta qaranka uu xaqiijiyay safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya caasimadda aljeeriya mudane yuusuf axmed xasan jeego dadka ayaa doonta kula xumaatay meel siddeetan kilomitir u jirta caasimadda aljeeriya sida safiirka sheegay tirada dadka ayaa ah saddex iyo labaatan qof oo isugu jirta rag iyo habeen soo badbaadinta dadkan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo dowladda aljeeriya sida uu xaqiijiyay safiirka dalabkaasi u fadhiya soomaaliya dadkan ayaa la xiriiray ehelkooda sidaa ayaana lagu ogaaday xogta aanan u gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda iyada ayaana la xiriirtay dowladda aljeeriya sidaas ayaana howlgalka lagu fuliyey sida ay sheegtay safaarad anaga oo kaashanayna wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayuu yiri safiir jeego dadkan ayaa hadda xaaladooda lagula tacaalaya cisbitaalka dalkaas safarka tahriibka ah oo ah mid halis badan ayay dowladda soomaaliya dhowaan kusoo rogtay awaamir lagula dagaalamayo arrimaha tahriibka